otra persona te miente. Es como tapar una herida.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmeyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xiliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo xiliga washington d c waa maalin khamiis ah lix iyo tobanka bisha maarj sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyaro isxilqaantay oo boosaaso ka bilowday hagaajinta kutubada iyo buugaagta jexjexmay waxay isugu jiraan kutub tarbiya ah kuwa axaadiis ah oo googo-an waxay isugu jiraan kuwa magaranaysaa ay asmaada sifaadka iyo ilahay ku qoran yihiin caqiido iyo u badan iyo kutub qur-aanka kariimka bay isugu jiraan wixii aan markaa ka ahayn kitaabka qur-aanka kariimka ah iyaga waa la asturaa oo waa meel ku haboon baa lagu asturaa waa la gubaa
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan caqabadaha ay wajahayaan dhallinyarada dhowaan gaartay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaa sidoo kale barnaamijka qaybka ah kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida kuuriyada waqooyi ayaa tuurtay gantaal kuwa ridada dheer ee balastikada ah khamiista maanta sida ay sheegtay siyool iyadoo madaxweynaha kuuriyada koonfureedna uu isla maanta booqday tokyo halkaas oo uu kaga qayb galay shir madaxeed isaga iyo hogaamiyaha jabaan ay diiradda ku saarayaan waxay ugu yeereen iskaashigooda ka dhanka ah gardarada pyonyan booqashada maanta ee yuun suug yeel ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee muddo labaiyo toban sano gudahood uu ku tago madaxweynaha kuuriyada koonfureed dhowlatuska gantaalada ee kuuriyada waqooyi ayaa ah tii saddexaad oo ay samayso tan iyo axaddii lasoo dhaafay iyadoo kusoo aadaysa xili maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ay sameynayaan dhowlatuskii militari ee ugu ballaarnaa ee wadajir ay u sameeyaan muddo shan sano ah saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in ciidamadooda ay ogaadeen in gantaal kuwa ridada dheer ee balastiga laga tuuray ama laga soo tuuray deegaanka suna ee aagga kuuriyada waqooyi iyagoo u sheegay wakaalada wararka ee a f b gantaalka inuu ahaa nooca i c b m hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa horaantii bishan ku amray militariga dalkiisa inay xoojiyaan dhowlatus ay ugu diyaargaroobayaan dagaal dhab ah tallaabadan ayaana kusoo aadeysa muddo yar kadib turkiga ayaa sii wadaya wadaxaajoodyada ku aadan in wakhtiga loo kordhiyo heshiiska ogolaanaya in dekedaha ku yaala badda madow ee dalka ukrein laga dhoofiyo qamadiga taas oo hadda uu turkigu doonayo in heshiiska lagu kordhiyo ilaa boqol iyo labaatan maalmood halkii uu markii hore ku ekaa lixdan maalmood qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa lagu sheegay inay socdaan wadahadallo ku aadan arrintan oo laysla eegayo qodobada heshiiska iyadoo ay muhiim tahay inay sii socdaan ama sii socoshada heshiiskan wasaaradda difaaca ayaa sidoo kale sheegtay inay ka shaqeynayso in heshiiska lagu kordhiyo boqol iyo labaatan maalmood halka uu hadda ka yahay lixdan maalmood ankara ayaa sheegtay in dhinacyada ay hadda qiimeynayaan oo ay go-aan ka gaarayaan in heshiiska la kordhiyo iyadoo turkiga uu rajo ka muujinayo in natiijo wanaagsan ay kasoo baxdo bishii juulaay ee sanadkii hore ayaa ukrein iyo ruushka waxay gaareen heshiis ay gadaal ka riixaysay qaramada midoobay islamarkaana uu turkigu qeyb ka qaatay taasoo lagu ilaalinayo marinada badda ee uu marayo qamadiga laga dhoofinayo dekedaha ku yaala dalka ukrein dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhalinyaro isxilqaantay ayaa bilaabay inay dugsiyada iyo xaafadaha magaalada boosaaso ka aruuriyaan kitaabada iyo buugaagta jeexjeexan si ay u hagaajiyaan kadibna dib ugu celiyaan dadweynaha si ay uga faa'iideystaan mahad siciid yuusuf oo ka mid a dhalinyarada aas-aastay xarunta hawshan qabata ayaa uga waramay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf sababta waxay ku dayacan tahay masaajidda meelaha madrasooyinka guryaha waa lasoo ururiyaa kadibna waxaa la keenaa xarunta xarunta dilkalena kadib waa la kala guraa wixii dayactir gelaya waa la dayactiraa oo si dhamaystiran baa loo dayactiraa waxaan dayactir gelinna waa la asturaa oo meelo loogu talagalay oo magaranaysa ku haboon baa lagu asturaa waay xaruntan soo ururinta kitaabada alleh ee ku dayacan magaalada boosaaso iyo kuwa jexjeexmay maxay isugu jiraan marka oo aad dib u hagaajisaan waxay isugu jiraan kutub tarbiya ah kuwa axaadiis ah oo googo-an waxay isugu jiraan kuwa magaranaysaa ay asmaada sifaadka iyo ilahay ku qoran yihiin caqiide iyo u badan iyo kutub qur-aanka kariimka bay isugu jiraan wixii aan markaa ka ahayn kitaabka qur-aanka kariimka ah iyaga waa la asturaa oo waa meel ku haboon baa lagu asturaa waa la gubaa kitaabka laakiin saan kuu sheegay labada qaybood baa loo kala saaraa qayb dayactir geliysa oo la dayactiri karo oo waxyar ka maqan yihiin taalif ah oo waraaqihii iska dhammaadeen oo baabaasan oo aan la dayactiri karin kuwaas aan la dayactiri karin waxaa lagu daraa kuwaas kale oo la asturaayo waraaqahaas iyo waxyaabaha kale kutubta cilmiga shareecada ah iyo waraaqaha xurmada leh baa lagu daraa waana la asturaa intiidaan u sameyn meeshan lagu dayactiro bugaagta iyo kitaabada oo hadhow dib looga sii faa'iideeyo bulshada horey sidee uu ahaa kitaabadan wallaahay xaalad adag bay ku jireen oo aad bay u dayacanayeen waagi hore waxaa arkaysaa masaajid baa lagu leeyahay kutub dayacan baa taal kutubtii markaa jawaano iyo inta lagu guro ayaa meel lagu keydinayaa boorbaa fuulaya caara caara fuulaysa way aad bay u badnaayeen waxay ku dayanayeen magaranaysa meelaha madaarista ah oo qur-aanka lagu dhigo iyagoo jawaana ah baan kasoo guri jiray waagii hore aan hawshaa bilaabeynay waxaan samayn jiray olole magaalada lagu kala dirayo baabuur oo dad magaranaysaa ay ka qayb qaadanayaan muxsiniin ah oo si ololo ah baa loo ururin jiray waxaa dhici jirtay in iskarooyin lagu rari jiray laakiin waayay dambe hadda sanadka dambeey way soo yaraanayeen hadda aad magaranaysaa waa yaryihiin waxyaaba lasoo ururiyaa inkastoo ay mushkiladii weli jirto maxaa idinku kalifay marka inaad dib u dayactirtaan kitaabada iyo bugaagta kitaabka munasalka ahi waa kitaabkii kalaamka ilaahay waa nuurkii ilaahay noo soo dejiyey oan rabno inaan ku intifaacno akhriyo adduunba waa dastuurkeennii marka maadaama uu googo-an yahay oo dayacan yahay oo uu yaalo meelo aan laaqa u ahayn oo ku habboonayn ayaan ugu kaliftay inaanu magaranaysa u istaagno waxaa ku arkaysaa kutubtii oo qashinka raacday waraaqihii masalan kutubta sharciga ah oo fiqiga iyo tarbiyada iyo magaranaysa axaadiista nabowiga ah aayadihii toos baa ku qoran asmaada ilaahay baa ku qoran sifaatka ilaahay baa ku qoran aayadihii qur-aanka tooska waad arkaysaa marka waxaweye kitaabkii oo kale weeye marka kuwaasoo dhan baa qashinka raaci jiray xitaa waxaa dhacda inaanu magaranaysa saasaa markaan u kaliftay waxaanu qaadan weynay kitaabka ilaahay oo ihaanada loo geysanayo oo magaranaysa ay hayd kitaabka ilaahay in lagu dhaqmo guud ahaan oo dastuur laga dhigto si toosa loogu dhaqmo waxaa tii marka ihaano kitaabkii in la ihaanaystay oo magaranaysa uu meelaha iska yaxsan yahay oo uu baaba'san yahay marka taas ayaanu ka naqannay taasaanu u kaliftay inaanu aanu ururinno oo aanu daryeelno dhalinyarada xaruntan ka shaqaysa iyo gaadiidka wareega ee xaafadaha magaalada boosaaso yaa ka shaqeeya xaruntaas xarunta hadda boosaaso walaale waxaa ka shaqeeya halbas iyo magaranaysaa oo magaalada wareegaha magarafoo baa saaran uu soo ururiyaa magaaladu kasoo ururiyaa magaalada hadduu kasoo ururiyo kadib magaranaysaa xaruntuu keenaa dhalinyara markaa ka shaqaysa guud ahaan waa gabdho iyo wiilal waa la kala guraa markaasaa wixii dayactir galayna la dayactiraa wixii kale oon dayactir galayna markaas magaranaysaa la geeyaa meelihii loogu talagal in lagu asturo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horta waa tallaabo wanaagsan waan idin bogaadinaynaa maadaama marar badan masaajidada iyo goobaha kale ee iskuullada gaar ahaan dugsiyada ay jiraan dhalinyaro kitaabada jexjeexa kadibna dayaca laakiin shaqadan waa shaqo wanaagsan dib a dayactirtaan kadibna looga faaidaysto sidee loo dayactiraya marka kitaabka tusaale ahaan oo kale suuratul albaqra oo kale marka ay dhammaystiran tahay aayadaha ugu horeeya intii kalena la weysan yahay ama jexjexmeen ama si kale u dayacmeen sidee isugu keenaysaan oo kitaab dhamaystiran uga dhigaysaan si dadka ay uga sii faa'idaystaan hadda umaadsantaha walaale waa su-aal fiican walaale kitaabka marka ay ka maqan yihiin badanaa horta wax kitaabka boqolkiiba sagaashan dayaca oo jexjeexa waa ciyaalka yaryar oo maqaranaysaa madaarista iyo dhigta oo kitaabkii iyaga dayaca badanaa marka wuxuu ka jexjexmaa jisaska hoose cama iyo tabaarag xagga sarena albaqara ama jiskao dhan baa laga yaaba kitaabkii inuu maqan yahay ama ay dhowr bage ka maqan yihiin marka waa laga jarayaa wixii magaranaysaa aada u jilicsan oo baaba'san wixii ka maqan marka bejka waa la tirinayaa kitaab kaloo cusub baa la koobeynayaa oo bejejkiisii iyo suuradihii magaranaysa inta ka maqnayd jisaskii labadii jis oo maqnaa oo hoose ama albaqra wixii ka maqan marka la koobeeyo ayaa katar lagu jaraya waa la islekaysiinayaa kadibna waa la tolayaa waa lagu tolayaa kadibna saasaa loo habeenaya saasaa laisu waafajinaya walaal qalab waxaanu hadda ku shaqeynaa simbal ah oo magaranaysaa dayactirka loogu talagalay kitaabkii dhicyadu ka madow yahay waa baaba'san yahay waxaa jira mashiin weyn oo katar weyn oo kitaabka dhan intuu gasho la geliyo dhinacyada lagaga nadiifinayo waxaan kaloo haysanaa lamination bac leh rool ah oo jaldiga marka la sameynayo laminationka lagu saarayo waxaan kaloo haysanaa fotocoby lagu daawacayo magaranaysaa wixii ka maqan kitaabka lagu daawacayo waxaan haysanaa qalabka lagu talaayo oo adigu driil iyo aan hadda isticmaalnaa gacanta ah insha allah laakiin waxaanu jecelnahay inaanu wixii naga maqanaano sii horumarino xal u raadintan sidii mushkiladan taagan looga bixi lahaa ama loogu fududeyn lahaa bulshada in mar kale looga faa'iideeyo kitaabada ma u malaynaysaan inaad buuxiseen ka xaruntaan ahaan alfurqaan ee aada aasaasteen walaal maya baahidu waa baahi aada u weyn oo taagan mushkilada markaa jirtana haddaan xal loo helin meesheeday bay kasii soconaysaa tusaale ahaan kitaabkii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa jexjeexa waa ciyaalka yaryar marka ciyaalkii yaryaraa kitaabta waa lasoo jexjeexaya waa la keenayaa boosaasoo kale hadda keliya baahida ka jirta waxa weeye marna lama xallin karo mar walba kitaabtii sidooda iyagoo jexjeexan baa lasoo baxalkeenaya oo magaranaysa meesha la keenaya ciyaalka marka googoynaya marka xal magaranaysaa hadda loo heli karo waa protection waxaa la yiri magaranaysaa prevention is better than cure protectionku waa ka wanaagsan yahay daaweynta alwiqaayatu khayru min alcilaaj baa carabta tirahdaa marka in xal loo raadiyo xalka loo raadin karo marka waxa weeye in kutub magaranaysaa quality leh oo aan googo-ayn baanu hadda gacanta ku haynaa kuwa in la keeno oo meeshii dhibku ka socday la awdo maahe magaranaysaa xalkii dhibaatada istaagi mayso marka waxa weeye iyadoo hawshaas protection loo helo oo mushkilada taagan la xaliyo maxaa bedeela oo lagu bedelaya waagi hore alwaax magaranaysaa qur-aanka looxyaa lagu dhigi jiray dhibkaanu ma dhici jirin marka in bedel loo helo oo hadda saan kutubta saan googo-in oo kale aanu soo daawacayna waa jirta oo aan ciyaalku xitaa googoyn karin kuwa aanu lamination saarra baa jira oo magaranaysaa certificateka sidii iyo idiyadii lamination la geliyey qaabkaas in loo fikiro oo protection loo sameeyo oo dhibkii socday la xalilo maahe si kale kuma yaraan karto walaal
kaasi waxa uu ahaa mahad siciid yuusuf oo ka mid ah dhalinyaro isu xilqaantay inay raajiyaan kutubta iyo bugaagta jeexjeexantay oo ku sugan magaalada boosaaso markana dhadhaab dhalinyarada ku cusub xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ee halkaasi dhowaan gaaray ayaa la kulmaya caqabado kala duwan oo dhinaca nolosha ah dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah maslax faarax yuusuf oo ka barakacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho wuxuu caqabadaha ay la kulmaan oga waramay wariyaha v o eda cabdisalaan salas magacayga waa maslax faarax yuusuf khaliif waxaan ku noolaa magaalada dhagaxley waxaan kasoo barakacay muqdisho gaar ahaan xeelasha biyaha oo saa uga noolaa ayaa maxaan is dhahay xaggaasaaba dhaataan nolol ahaan intaan soo aaday intana waxaan kala kulman dhibaatooyin aada iyo aada u badan iyadoo taas ay tahayne in muddo ah meesha ku joogay waayahay maslaxow ceelasha biyaha ka hor halkeebaa dabcan deegaan ahaan kasoo barakacday maadaama ad sheegtay in isla ceelasha barakacad ku ahayd waxaan kasoo barakacay magaala la khalaafo ayaan ku imaaday taasna barakac ma ahayn macnaha magaalooyin un aan soo aadiidaan dhahayay barakacna igama ahayn
waa tahay in xeryaha dhab ayaa soo gaartay markaad xeryaha timid bal noo sawir noloshaad la kulantay iyo qaabka dabcan laguu soo dhaweeyey meeshaan cidna kama aqoomin cid aan ka garanaya malaha dad bilaadan oo islaanaan helay ayagoo haddana qaxootisii ah baa nool ahaan aan dusha kasii fuulnay dadkaas haddana waa dad adiga ayagaa qaxootisii ahaa annagoo haddana barakacsi oo cidna meesha aan ka garanayn ayagaan dul fuulnay ayagaa waa raashin iyo waxaanu kaan soo dardaray oo sidasay waxaanu kaan soo dardareen oo xataa qaababka macnaha maxay noo sheegeen buushka lagu dhistay ama qaababka lagu noolyahay ama qaababka xataa adig dadkaasaa maxaanu kaansandaen sijaayadi iyo maxayna siiyeen adiga buushash bay nagu caawiyeen waa yahay qaabkee marka hay-adaha kuu soo dhoweeyeen sidee bay kugu suurto gashay inaad boonada hesho maxaa waqti kaga lumay wallaahi adiga ilaa iyo laba biloodan boonaday aan maalin daainba intaan kasoo kaco intaan ka kaco buushashka aan aadaya ilaa u nta intaasna maxaan ku raadinaya aan raadinaya boonadii maalin kastaba aniga islaanteyda inay cunugeyga intay islaanteyda dhabarka ay saarato intaasna ay dhehaysa unta aan aadayn untana aan aadayni markaan soo waynana maxaa naldhahayay beri umaada beri haddana maalin kastaba adiga waa ku nuur noqonayni waa shan kilomitr ood ku luganaysaan shan kilomitr waa intaasna waa usii safrin oo sii socona xataa gaari waxaan ku raacna xataa ma haysan meeshan bajaaj iyo maxaa loo raacaa mooto annagana mooto iyo waxaasba maba haysan xataa annaga meel macnaha adiga aan ku nasana haysaninbu waa tahay bal waxaad noo sharaxdaa qofka dhallinyarada ah ee xeryaha soo gaaray dhowaanna soo galay nolosha uu ku nool yahay waa sidee wallaahi anigo nolol iska adag weeye ma fahamti guri ma haysto oo xataa aniga buush ya xataa waxaan cuna xataa wallaahi hadda maantada hadda aan kula hadlay xataa ma haysto ma fahamti waxaan cuna xataa maantada ma haysto adiga nigoo nolol adag oo aad iyo aad u adag waan ku noola wallaahi waa yahay rajooyin iyo dabcan waxaa lahayd himilo mustaqbal leh xeryaha ayaa timid nolol doon ayaa tahay in maxaa hadda kuu muuqdo marka aad aragtay noloshan aad haatan wajahday wallaahi meesha hadda maxaa iga muuqta inay shaqa lahayn inin xataa wax nolol ay lahayn oo xataa dee qutulyoonkaada xataa qiil sii gelaya aan ku arkaaba walaahi qaxootiya hay-adaha xataa waa ka gaabsadeen oo xataa waxay siiyaan kaararka xataa dhibaata dadka ay ku jiraan wallaahi si aad iyo aad aan dhibaata ugu jirnaa hay-adaha maxaan ka codsanayna si dhaqsi leh dadka inay u soo gaaraan adiga hadda gaar ahaan sida baahida ugu weyn oo hadda aan leeyahay maxaa weeye si kaarar macnaha bikoos hadda qaxooti diiwaanka shinma lihin laamaha amniga si macnaha kaarar adiga kuma haysan aan ku nabadgelilayn fahamta baahidana ugu weyn waa taas si macnaha noogu aqoonsado qof qaxooti ah ma lihin oo labada dhinacba macnaha waxaan ka haysan mid gargaara male hadda gaar ahaan shaqana ma raadin karno xaafadaha un inaan iska joojino laasiin xaafadaha iska joogteed maxaa la rabaa raashin hataa markaa hesho wax goosaar aad ka dhigataa la rabaa ma fahamti goosaar ma haystid waa inaad magaaladan shirca ku gasho ma haystid ma fahamti oo dee waxaa dee qof kasta qof mid maxaa kaa hormaanaya iskaya muxuu ku leeyahay shirca kusoo gashay sharcigana ma haysano rajooyin badan oo ka lahaa inaan xamaasho ama inaan aan shaqaysto taasaa mugdigelsa oo sharci ken liliya ama xataa dhinaca ha noqoto hay-adoo kale ah taasaa dhibaato keenaysa
waa tahay in ugu dambayntii maxay tahay maslaxow codsigiinan aada u jeedinaysaan hay-adaha hadda maxaan ka codsanayaa si macnaha dadkan inay u taliyaan oo guryo ay siiyaan ama ay waxbarasho ay siiyaan ama wax adiga xirfad ay ku shaqaystaan dadkan inaan la baro ama ha noqoto adiga waxyaalo badan inay dadkan ay baraan boqolayaal dhalinyara oo xeryahan kusoo barakacya ay joogta oo sida aniga maanta dhibaatada aniga a haysatoo kale dad kula noolaaba joogaba mustaqbal bay rabaan rajay rabaan oo nolol saray rabaan mafahanti qof kastaba muxuu doonayaa sidaas macnaha noloshiisa as ku maarayn lahaa as rabaa mafahanti maxaan dadkaas maxaan leenahay si hay-adaha maxaan ku codsanaynaa si dhaqsi leh inay dadku u soo gaaraan
kaasi waxa uu ahaa maslax faarax yuusuf oo ugu warramaya cabdisalaan axmed salas isagoo ku sugan xeryaha dhadhaab markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha maxamuud mascadda ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa saddex gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta entract frankfort ciyaar ka tirsan kulankii lugtii labaad ee wareega lix iyo tobanka ee koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions league ciyaaryahanka reer nigeria wiilka la holin layahay kooxaha badan ee qaaradda yurubna haatan ay gorgorinayaan ee osimen ayaa laba gool u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee napoli sidaasina ay sugeen kooxdu shan gool iyo waxba ayay ku soo martay kooxda kubadda cagta ee antract frankfort sidaasina wareega sideeda ay ugu soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa sidii la filayay waxa ay wareega sideeda ugu soo baxday lix gool iyo laba isugeen marka la eego labadii kulan ee liverpool ay la ciyaartay kulankii xalayna hal gool iyo waxba ayay ku dibrisay kooxda kubadda cagta ee liverpool kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo napoli ayaa ku biiray lixda kooxood ee kale ee horey usoo gudubtay kuwaasi oo kalaha inter milan iyo ac milan oo kasoo jeeda wadanka talyaaniga oo napoli ay isku dal yihiin chelsea iyo manchester city oo kasoo jeeda wadanka ingiriiska bayer munikh iyo benfica oo kasoo kala jeeda jarmalka iyo bortugiiska real madridna waa wadanka sbain haddaba maxaa suura geliyey horyaalka wadanka talyaaniga in xilli ciyaareedkan ay ku matalaan koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga wareega sideedda saddex kooxood oo dalkaasi ka socota cabdifatax shabalaale ayaa ila falanqeynaya arrimahaasi kuwa kale saaxiib soo dhowow sideed kooxood ayaa usoo baxday ee wareega sideedda ee horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga saddex ka midihi waa talyaani sidaan sheegay horyaalka talyaanigana waxaa lalahaa in dhoweyd hoos udhac ayaa ku imaanaya maxaa suurageliyey in sideedii soo baxday saddex ka mid ay talyaani noqdaan runtii markaad fiiriso mascadow koobkan oo iska koob nasiib ah talyaaniga mararka badan waxay ku hari jireen group stageka maadaama saddex koox ay u imaan jirtay wareegga isrereebka ayay ku hari jireen hadda waxaan arkayaa napoli oo u qalanta in maxaa la yidhaahdaa ay imaato sideedda maadaama horyaalka ay hogaaminayso iyo ac milan iyo inter milan oo si bijanisa ku yimaadeen marmar waxaa jirta isku aadka lagugu aadinaayo markii lix iyo tobanka la joogo ayaa mid dhinacaa waa u fiican noqonaya oo hadda inter waxay ka soo baxday f c borto a c milan waxay ka soo baxday tottenham taas micnaheeda haddaa dhinac kale u fiirisid haddii bayer munich iyo city lagu aadin lahaa hadda different ahaan lahayd marka isbeddelka wuxuu ka yimaaday janiskaas fikturka ku yimaaday iyo napoli oo u qalanta marka waxaa isleeyahay sanadkaa way dadaaleen laakiin awood ahaan saddexdooda napoli awood lagu sheegayaa labada kale inay abajanis ku socdaan waa gartay laakiin marka la eego bilmatalan tottenham iyo a c milan oo kale waxaa dad badan saadaalinayeen in ay soo gudbayso kooxda kubadda cagta ee tottenham macalinkooda xidigahooda marka la eego laakiin miyaan la oran karin kooxaha talyaanigu haatan waxaa dib u soo noqonaya khibradoodii ahayd in kulamada kala baxa ah ay difaac ku dheeli karaan shax la soo geli karaan sidaasina ay meesha ku imaadeen ay janis iyo nasiib aysan meesha ku imaadeen waa runtaa waa runtaa way dhacdaa weliba waxay ku tusaysaa markii ciyaarta home iyo aweyba one nil ee ac milan kusoo gudubtay interna one nil ay kusoo gudubtay meeshaas waxay ku tusaysaa gooldhelintooda ma fiicna laakiin sidaa ka dhawaajisa waaye khibraddii talyaaniga lagu yaqaanay koobkan ahaa behind the ball inay difaacooda xirtaan inuu soo laabanayo haddana markii aa miisaanka culus ku aadin sida man city iyo bayer munuk difaacaas intee in leegu sii shaqeynaa
waa garta waa ti chelsea bayer munich koob dhan uga qaaday difaacaas waa tahay haddaan haddaan u gudubno sideedan kooxood ee soo baxday dabcan waxaa la samayn doonaa isku aadkooda lamana dabcan saadaalin karo cidda isku dhici doonta adigu marka aad fiiriso sideed u malaynaysaa ina wax u dhici doonaa
horta waxaan yaroo ina xasuusin lahaa dad badan ayaa waxay moodaan in kooxaha isku wadanka ah aysan isku aadayn marka xaaladda stagekan la imaado stagekan waa la isku wada aadaya wax wadana ma jirto hal koon baa la wada gelinayaa sideedda koox koombadaasaa la walaaqayaa kooxda soo horbaxda ayaa kulanka hore gurigeeda lagu dheelayaa kooxda labaad ee lasoo bixiyay ku aadaysaa marka waxaa jira possibility waxaa jira laba koox oo isku waddan inay isku aadaan siiba talyaaniga iyo labada ingiriiska inta kale waa halaal marka meeshaas way dhacdaa sideed hadda kahor waa xasuustaa man city waxaa ku aaday tottenham city haddana waxaa ku aaday liverpool way isku dhacaan atlantic madrid real madrid isku aadaa waa aragnay marka mar walbaba taas way dhacdaa dhinaca awoodda markaa usoo laab yes haddii aan ku weydiiyo eh, maxay muxuu noqon karaa haddii isku soo aadaan kooxaha bayern munich iyo manchester city oo kale heerkan marka la joogo
runtii aaday waa fiicnaysaa labada koox ee hadda saadaalinta ugu cadcad ama awoodda tiim xagga difaaca dhamaystirka dhexda waxaa waaye bayern munich iyo man city napoliyaa lasoo raacinayaa oo sababaha horyaalka dartiis waxaa xusid mudan horta horyaalka qiimeynta aa ku fadhisid iyo bandhigaagan isbuuc walbaha qeyb weyn ayuu ka yahay champions leaga hadda waxaan arkaya real madrid oo koobkan magac ku leh oo dhowr iyo toban koob haysata kuma jirto kooxaha loo saadaalinayo maadaama horyaalkii laga koreeyo toban game laakiin kooxaha laga fiican yahaa qaada karagoo kale wuxuu ka dhawaajinaya cap competition waa waxaan waa koob bugbax ah bugbax marmar waa fiicanaya kuma soo gudayside waa qofku jaanisku caawiyo qofkii maalintaas statika game la yimaada uu ku badiyo ama difaaca haata ama weerar way waxyaabahaas Eh, marka haddaan su-aasha usoo laabto mhm.
kooxaha loo saadaalinaya bayern munich iyo waxa sawirka cad waxaa waaye bayern munich iyo man city inta kale bayjanisay noqon kartaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay eh, shabalaale kama gaarno falanqeynta kale ee koobka qaaradda yurub ee kooxaha eh, Europa League loo yaqaano laakiin haddii aan gudmo eh, guudmar kooban ku sameeyo kooxda kubadda cagta Real Betis ayaa gurigeeda kusoo dhaweynaysa Manchester United oo lugtii hore afar gool iyo hal kusoo guulaysatay Manchester United waxay u baahan tahay oo keliya in aan goolal ka badan saddex lagaga soo adkaanin kooxda kubadda cagta Arsenal gurigeeda waxay kusoo dhaweynaysaa kooxda Sports Lisbon oo lugtii hore ay laba iyo laba kusoo kala baxeen la arki doona haddaba kulamadaasi caawa halka ay gusha aado dhegeystayaal xubinta ciyaarinta ayaa kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa masxadoodii ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid mascade markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii suldaan seraar guhaad
xubna hadalkaaga qubata badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xubna hadalkaaga qubata badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xaalkayga adoo wanaysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xaalkayga adoo waraysan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay qurxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay qurxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay qur ruxay nafta taydada ku xisaabsan tahay taydaad ku xisaabsan tahay
heestaasi xubnaha hadalka deeqa iyo codka suldaan seraar ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo